bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystaan meel walbo joogtaan waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidanka maamulka koonfur galbeed iyo kuwa la magac baxay badbaadada koonfur galbeed oo ka socda xaafado ka tirsan magaalada baydhabo wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed oo ka hadashay dagaalka ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay golaha wasiirada maamulka hirshabelle oo kulan aan caadi ahayn ka yeeshay howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulkaas golaha ammaanka oo muddo dhimis ku sameeyey ciidanka admis ee soomaaliya ciidanka dowladda oo howlgallo miinabaarisa ka wada degmada runugod ee gobolka shabeellaha dhexe soddon sano kadib deegaanka caliyaale oo laga dhagax dhigay dugsi hoose dhexe sare muasasada al waadi oo munaasabad ballaaran muqdisho uu qabatay arday ka qalin jebisay mu'asasadaas wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ruushka oo sheegay in dagaal adag uu kula jiro ukraine
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subaxda taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad decembar sanadka laba kun labayo labaatan waxaad kusoo dhawaataan warkaas waxay reedu dalsana faahfaahsan aynu ku bilownay dagaal u dhexeeya ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa la magac baxay badbaadada koonfur galbeed ayaa ka socda xaafado ka tirsan magaalada baydhabo wararkan ka helowna magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed ayaa waxaay sheegayaan in halkaas uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa la magac baxaya badbaadada koonfur galbeed ee taabacsan mucaaradka kasoo horjeeda madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wararka waxay sheegayaan in dagaalka markii hore ku bilowday kadib markii ciidamada booliska koonfur galbeed oo howlgal waday ay weerar ku qaadeen si la tilmaamay xaafad ay ku sugnaayeen ciidamada badbaadada koonfur galbeed la magac baxay kuwaasoo taageersan musharaxiinta diidan mudagararsiga madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed labsagaren wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in weerarka kadib ay bilaabatay rasaas xogan oo dhinacyada is dhaafsadeen kadibna sidaasuu dagaalku ku qarxay sida ay soo warinayaan wariyaal kusugan magaalada baydhabo wararka ayaa sidoo kale intaa waxay ku darayaan in dagaalka xoogiisa inta badan uu ka socdo xaafadda lagu magacaabo bardahle ee ka tirsan magaalada baydhabo waxaana wararka ay sidoo kale tilmaamayaan in labada dhinac ay rasaas isweydaarsanayaan iyadoo dadka deegaankana ay cabsi xoogan soo wajahday dhinaca kale wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed ayaa ka hadashay dagaalka ka socda magaalada baydhabo qoraal kasoo baxay wasaaradda amniga koonfur galbeed ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalka markii hore uu ka bilowday sida qoraalka lagu sheegay in ciidamada maamulka koonfur galbeed oo waday howlgal ay jidka u galeenna waa sida ay tilmaameen burcad hubeysan ciidamada ammaanka oo roonto ku jira ayaa kooxo burcada jidka u dhigtay oo rabay inay amniga qarqargeliyaan wax kastoo amniga qarqargelinayna gacanbiraha ayaan ku qabanana ayaa lagu yiri war-saxaafeed kasoo baxay wasaaradda amniga koonfur galbeed xaaladda magaalada baydhabo ayaa maanta aada u kacsan waxaana jira khasaaro dhimashadii dhaawac oo ka dhashay dagaalkaas inkastoo aan si rasmiga loo ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka waxaana la tilmaamayaa in cisbitaal ku yaala baydhabo la geeyey dad qaba dhaawacyo dhinaca kale weli ma jiro waxwar ah oo kasoo baxay dhanka mucaaradka maamulka koonfur galbeed waa dhanka mucaaradka ee maamulka koonfur galbeed iyadoona maalmihii lasoo dhaafay magaalada baydhabo ay ka taagneyd xiisada la sheegayo in ay sababtay muddo kororsiga uu madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sameeyey iyadoona sidoo kale la tilmaamayo in maamulka koonfur galbeed uu hore amar uu soo saaray in cid aan ka tirsanin ciidamada ambaanka aysan wax huba ku dhex wada karin gudaha magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena si kumeel gaara uga shaqeeya maamulka waxaana laamaha ammaanka koonfur galbeed lagu wargeliyey in cid aansan ahayn maamulka ciidamo ka tirsan aysan hub ku dhex wada karin islamarkaana cid yar u arkay iyadoo hubkooda tallaabo sharci laga qaadi doono iyadoona tariska ciidanka qeybta lixdanaad uu uga digay ciidamada militariga inay ku milmaan arrimaha siyaasadda sidoo kalena waxaa looga digay dhammaan dadka deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan kuwa magaalada baydhabo ku sugan inay arrimaha siyaasadda ay ku milmaan iyadoona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagreen uu muduxireedkiisu dhammaaday afartii sano ee lasoo dhaafay iyadoona musharaxiinta mucaaradka ay u taagan qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed ay dagaal ama ay kasoo horjeedaan muddo kararsiga uu sameeyey markanne haddii aynu eegno maamulka hirshabelle ayaa kuna aan caadi ahayn wuxuu ka yeeshay howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulkaas madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle waa dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guuldaawe ayaa xalay guddoomiyey shilan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada maamulka hirshabelle shirka golaha wasiirada ayaa waxaa looga hadlay arrimo kala duwan waxaana war-saxaafeed laga soo saaray shirka lagu sheegay in inta badan looga hadlay howlgallada ka dhanka deelamayaasha al-shabaab ee ka socda deegaanada hirshabelle iyo dadaalada maamulka iyo shacabka ay isku kaashanayaan islamarkaana ay uga soo horjeedaan dagaalka al-shabaab golaha wasiirada ayaa bogaadiyey qabashada iyo xureynta deegaanada ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmadii ugu dambeysay gobolkaas ee rungod oo shabaab kaga sugnaayeen waxaana wasaaraddu ay bogaadisay amniga inna ciidamada koonfur galbeed waa ciidamada hirshabelle ay ka xoreeyeen halkaas dagaalamayaashii al-shabaab ee ku sugnaa waa sida lagu sheegay war-saxaafadeed laga soo saaray shirka golaha wasiirada maamulka hirshabelle golaha wasiirada ayaa sidoo kale dood ka yeeshay islamarkaana soo jeediyey dhismaha degmooyin cusub oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta maamulka hirshabelle iyadoo guruha wasiiradu dood adag ay ka yeesheen hirgelinta dhismaha degmooyinka cusub waxayna golaha waxayna golaha wasiirada maamulka hirshabelle ay meel mariyeen degmooyinka gamboole iyo far libaax in ay noqdaan degmooyin cusub oo kamid noqonaya dowlad goboleedka hirshabelle wala dhegeystayaal waxaad maqlaysaan warka subax ee raadiyaha dalsane ee magaalada muqdisho dhinaca kalene golaha ammaanka ayaa muddo lix bilood ah ku kordhiyey dhimista ciidanka admis waxaana la tilmaamay in ciidamada ay si kumeel gaar ah ama ay lix bilood muddo dhimis loogu sameeyey ciidanka admis ee soomaaliya golaha ammaanka ayaa cod aqlabiyaed leh ku ansixiyay go-aankii hore ay u gaareen golaha ammaankii nabadda midooda afrika kaas oo ahaa in dib loo dhigo dhimista laba kun oo askari oo ka tirsan ciidanka admis ilaa soddonka juun iyadoo la raacay warmurtiyeedkii uu ansixiyey golaha nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika intii lagu wadi jiray shirkii novembar qaraar tirsigiisu yahay eber ayaa si wadajir ah loogu ansixiyey dib u dhigista dhimista ciidanka admis sidoo kalena waxaa lagu xaqiijiyey in la qaato hab istaraatiijideed oo tartiib tartiib ah oo lagu ilaalinayo jadwalka bixitaanka admis ee soddonka bisha disembar ee sanadka golaha ayaa ka codsaday dowladda soomaaliya in ay bixiso warbixin dheeraad ah oo ku aadan arintaas taas oo ay ku jirto qorshe cusub oo ciidan dhimis oo dhimid ah sidoo kalena waxaa la go-aamiyey in la qabto shir rasmi ah oo looga hadlayo isbedelka soomaaliya ka dhacaya ugu dambeyn soddonkoga maarch sanadka laba kun saddex iyo labaatan shirkaas oo ay ka qeybgalayaan soomaaliya midooda afrika midooda yurub iyo wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya soddon sano kadib deegaanka caliyaale ayaa maanta laga dhagax dhigay dugsi hoose dhexe iyo sare caliyaale warkaan xasan laki ayaa faahfaahinaya loona xafladeynayo arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka dagax dhigay si hoose dhexiya sare oo loogu magac daray caliyaale primary and secondary school dhallinyaro soomaaliyeed oo is-abaabushay dadka deegaanka nabadoonno maamulka degmada balcad xubno ka mid ah ayaa goobjoog ka ahaa madashan lagu dhagax dhigayay dugsiga hoose dhexiya sare ee caliyaale kaasi oo wax badan ka bedeli doono dadka deegaanka dhanka waxbarashada iyo tacliinta intaba xubno kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ahmiyadda ballaaran ee deegaanka u leedahay in laga taageero dhinaca tacliinta ama waxbarashada xubnaha dhalinyarada ee halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa maxamed cabdulaahi axmed dhegnaas oo sheegay sida ay qiimo u leedahay in deegaanka ay yeelato waxbarasho si ardayda iyo dadka halkaasi ku nool u helaan tacliim waafi ah munaasabadaani dhagaxdhigga ah oo aan ku dhagax dhigayno iskuulka deegaanka calyaala loogugu talagalay qof walba waxaan uga mahad celinaynaa dadaalkeeda iyo watiga wakhtiga ay noo bixisay ay noo hurtay waan uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa muddo soddon iyo kow sano kabacdi inaan dib u helno iskuulkii hoose dhexe sare u lahaa deegaanka calyaalo oo aan muddo ku taamaynay qof walba marka magaceed iyo mansabkeeda uga mahad celinaynaa waxaan ka rabnaa dadaalka inuu iskuulle naga ahado ma rabno meelo kaleoo kasii badan iyo meelo kasii fog inay deegaanku gaaraan rabnaa qof walba waxaan rajaynaynaa dadaalkiisa howshaan bilowg ah inuu ku biiri doono qof walba wixii looga baahan yahay iyo garabka naga mudan yahay waa kusoo waa kusoo dhawaynaynaa qof walbana waan uga mahad celinaynaa wadahadalku nin badiya nabadoono kala duwan oo kulankaasi ka hadlay ayaa iyaguna ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in waxbarashada dadkii deegaanka looga faa'iideeyo akhyaarta akhyaarta meeshaan isugu timid waxaa ugu weyn abxasan geedi abtow xuseen xasan geedi ayaa u weyn asalaamu calaykum xaaji xuseen ayaan salaamayaa boqol toban afar qur-aanka xadiis salaanka bacdi meeshaan waxaan iskugu nimid maanta iskuul waxbarasho dugsi hoose dhexe ah in deegaankan calyaalo lagu dhiso ayaan maaragtay dhagaxdhigeeda maanta taagannahay kuwii wax ka barto ilaahay ha naga dhigo waxbarashada ilaa iyo jaamacadna allah noo gaadhsiiye deegaankeenna hoose dhexea hadda nahay saraa noo dhiman jaamacadaa noo dhiman intaasna ilaahay ilaahidkiis waa gaaraynaa waa noo waxaa kaleentada mahadsan mas-uuliyadda oo noo timid oo deegaanka mas-uuliye ka ah oo deegaanka mas-uuliye ka ahna waa mahadsan yihiin ama ama ahaatada nabadoon ha ahaato amba culamaa udiin ha ahaato amba guddoomiyaha degmada ha ahaado amba nin kasta ha ahaatee int intii mahan isugu timid oo iskoolkan taageertana waa mahadsan tahay waxaa kaleentooda ku daraa aniga boqolkaygii ciidda arafa arafadan haddaan soo dhammaatay oo na soo dhaaftay oo ku eg yahay halahanoo isu yimid halahanoo isu yimid oo mustaqbalkooda doonahaayo waa ii kow maanta ii kow eh anigana farxaday ii tahay anigana farxaday ii tahay maha waxaad dadan ku waxbarasho wax badanaan sugayna alxamdulilah ilaahay ayaa noo keenay wix ilaahay ku keenay ilaa lagu shukriyaa waxaan ku dardaarmayaa inta meesha ilaahay subxaana wa tacaala waxau noo keenayaa taagan inaan annaga isxasidno ambaan ka hor nimaadana waa xaaraan walaalka isugin meesha aad iyo aadaan ugu bogaadinayaa walaalna ninka iga horreeyaa hadlay walaalna waa warka warna waa warkau yidhi assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xubno ka socday maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa iyagu qayb ka ahaa kulankan dhallinyarada ay soo abaabuleen ee ku aadan taageero uraadinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee caliyaale ee halkaasi laga dhagax dhigay maanta waxaan rabnaa inay soo kabato oo isguulkan hadda maanta aan dhagax dhigayna ee calyaalo ouna naqan halkii koowaadee la dhagax dhigo oo waaxda looga tago inuu naqan ou noqdo mid shaqeeyo oo mid lamaad iyadana mid labaad waaxda uu ka yimaado mid saddexaad ka yimaado mid afaraad ka yimaado auna naqanin waxaan waa isguul inta la bilaabaa laga tegi jiray hel calyaalo le waay naga dhaaf aanan la dhihin waxaan rabnaa calyaalo waxay laba arrimood calyaalo waa aad iyo aaday ugu liidataa xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada aaday ugu liidataa salaan kadib ilaahay ayaa maad iska leh waxaan maanta taagannahay deegaanka caliyaale anoo yariis ah meeshaan xaaji qamsiinaan ku maray waa xilli marka barisamaadkii markaas aaday u dhisnay degmada deegaanka runtii waxaan rabnaa sidii hore haddii aanaa maamulka degmada balcad inaan dib ugu soo celinno waxaan soo dhoweynaynaa iskuulkan caliyaale primary and secondary school waan soo dhoweynaynaa waan ku faraxsannahay horta bulshada waxay u baahan tahay iskuul caafimaad waayo alcilmu nuur waljahlu dulaam carabtu saasay dhahan ilaahay horta jahl allaha naga naga koriyo jahlnimada cudur waaye xaqiiqatan marka laga hadlo waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto saxaafadda inaan baaq meeshaan uga diro hay-adaha shaqada ku leh waxbarashada sida unesco maamulka hirshabeelle madaxweynaheena cali guudlaawe xuseen madaxweynaha dowladdeena ee federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay kolley haddii aad codkayga maqashid inaad si deg deg ah uga soo jawaabto insha allahu biidni illaahi tacaalaa dad isxilqaamay ayaa maanta iskuul loo dhagax dhigaya dabcan annaga maamulka degmada balcad waxaan ka nahay korjoog xaqiiqata marka runta laga hadlo dhalinyaro soomaaliyeed oo is-abaabushay islamarkaana ka mid a kuwa deegaanka ayaa waxa ay ugu baaqeen bulshada soomaaliyeed in kaalin weyn ay ka qaataan in la taageero ubadka soomaaliyeed oo helo waxbarasho taana ay saldhig u tahay in la dhiirageliyo la taageero lana dhiso dugsiga hoose dhexe iyo sare ee caliyaale ee maanta la dhagax dhigay xasan salaad xasan laki raadiga iyo telefishinka dalsan muqdisho
aada buu umahadsan yahay waryahayga xasan laki markana wararka dibadda ruushka ayaa sheegay in dagaal dalban uu kula jiro dowladda mareykanka moscow ayaa sheegtay in gantaalada difaaca hawada ee broton uu mareykanka siinayo ukraine in ay ruushka ka hor istaageen in uu yoolkii uu dagaalka uu ka lahaa u gaaro taageerada ciidan ee cusub ee mareykanka siiyay ukraine ayaa waxaa la shaaciyay xilligii uu madaxweyne zelenski uu booqashada ku joogo dalka mareykanka afyeen afhayeen u hadlay ruushka ayaa waxa uu mareykanku ku eedeeyay in uu dagaal dadban uu kula jiro ukraine uu adeegayo in uu ku waayo balse dagaalkaas uu ku guuleysan doonin ruushka ayaa waxa uu sheegay inay dagaal adag ay kula jiraan dowladda ukraine islamarkaana ay magaalooyin dhowr ay ka qabsadeen guud ahaan warkiisa waxaa dhegeystayaal aad ka dhegeysaneysaan idaacadda darsan ee magaalada muqdisho hayshee ciddii warkaygasooga waxay dib u heli kartaa radio darsan com
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel